bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo xaqiijisay in sagaal iyo labaatan qof oo cusub ay ka bogsadeen cudurka coronavirus gudoomiyaha gobolka banaadir oo kormeeray wadada isku xirta deegaanka jasiira iyo muqdisho halkaas oo dhowaan ciidanku ay howlgal ka fuliyeen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo tilmaamay in maamulka galmudug uu ku tillaabsaday horumar la taaban karo muddadii koobneed ee uu jiray gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ka hadlay dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaanada hoos yimaada degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan taliska qaybta booliiska galmudug oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo afarlaatankii saac ee ugu dambeysay ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug akhbaaraadkayga caalamka warkeena subax saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay oo ee libiya oo sheegay in ay janaal khaliifa xaftar ka qabsadeen magaalada sirta iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddankaasi
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna saaka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegaystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa talaado sagaalka bisha lixaad ee juun labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in sagaal iyo labaatan qof oo cusubi ay ka bogsoodeen xanuunka coronavirus mawliid maxamed sabriya ayaa inoo faahfaahinaya warkan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya mario fawziya abikar nuur ayaa warbixinta maalinlaha ee covid nneteen ku sheegtay in fayruska corona ay ka bogsoodeen sagaal iyo labaatan qofood oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa ku dhowaad afar boqol iyo toddobaatan qofood marwa fawsiya abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaangeliyey afar iyo soddon xaalado cusub oo covid nneteen ah oo kala jooga somalilan sagaal iyo toban qofood iyo galmudug oo shan iyo toban qofood taasi oo tirada guud ee xaaladda dalka laga diiwaangeliyey ka dhigaysa laba kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo lixdan xaaladood bukaanada cusub afar iyo labaatan ka mid ah waa rag tobanna waa haween afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeysay hal bukaan ayaa u geeriyooday cudurka covid nneteen waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa afar iyo siddeetan qofood wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya waxay ku baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saamaynta uu bulshada ku yeelanayo
mahadsaned mawliida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray wadada isku xirta deegaanka jasiira iyo muqdisho halkaas oo dhowaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay howlgal ka fuliyeen deegaanka abay dhaxan oo ka tirsan deegaanka jasiira nuur saciid tahliil ayaa inoo faahfaahinaya warkan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish xildhibaan cabduqaadir carabow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyo guuto saadaq cumar xasan taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir iyo maamulka degmada wadajir ayaa howlgal kormeer ah ku tegay wadada isku xirta muqdisho iyo deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa mid looga hortegayay kooxa burcad ah oo dhac iyo boob iyo dilba u geysta shacabka u dalxiis taga xeebta jasiira sidoo kale kooxaha burcadka ah ee waddadaasi dhac ka geysta ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhexdooda ku dirirayay waddada isku xirta muqdisho iyo deegaanka jasiira dagaalkaas oo sababay khasaare kala duwan dadweynaha u dalxiis taga xeebta jasiira iyo deegaanka baydhaxan ayaa joojiyey maalmihii ugu dambeeyey isticmaalka waddadaasi iyagoo qaatiyaan ka taagnaa dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan xilliga ay dalxiiska ku jiraan duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin in qof muwaadin soomaaliyeed ah waddadaasi lagu dhibaateeyo islamarkaana si sharci dara ah shacabka korkooda lagu dagaalamo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka amniga ayaa qayb qayb u kormeeray goobaha fariisimaha u ahaa kooxaha burcadka ah iyadoo la qorsheeyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliiska kuwaas oo ka howlgeli doona waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo deegaanka jasiira si shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ee u dalxiis tagaya xeebta jasiira iyo xeebta abeydhaxan ay si nabadgelyaha u isticmaalaan waddadaasi nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
mahadsanid nuur saciid tahliil odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo colaad beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaano hoos yimaada gobolkaasi waryaheena cabdishakuur cismaan cali ayaa qadka telefoonka ah ee gobolka hiiraan si toosa ugu jira cabdishakuur bal haddaadi maqasho ee baaqa odayaasha iyo waxa uu ku saabsanaa bal dadweynaha u faahfaahi
maydad baa mahadsan tahay iyadoo deegaanka la yidhaahdo marjibaale ee gobolka hiiraan ay ku dagaalameen beelo soomaaliyeed oo walaala ah oo deegaankaas wada dega ayaa waxaa socda dadaallo xoogan oo lagaga hortagayo in colaadda ay sii bilaarato odayaasha dhaqanka iyo guddoomiyaha gobolka ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka gobolka galguduud ee galmudug iyo maamulka hirshabelle inay ka kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjeeri lahaa oo loo nabadda waarta loo dhexdhigi lahaa dadkaasi soomaaliyeed odayaasha deegaanadaas gaaray iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maamulka degmada maxaas ee gobolka ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiyajileedkii dagaalamay si dadkaasi walaalaha ood wadaagta ee xoolo dhaqatadooda ah ee mar walba caadistay inay waxyaaba aan sidaas u weyneyn ay ku dagaalamaan in saldhiigooda daadan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jiite cismaan oo dhinaciisa hadlana waxuu ku beeray dadkaasi soomaaliyeed mas-uuliyiinta ugu baaqaya in ay joojiyaan ardaasi waxaana gudoomiyuhu sheegay in ay ceyb ku tahay maamulka galgaduud iyo maamulka gobolka hiiraan in dad soomaaliyeed oo labadooda gobol kasoo wada jeeda oo halkaasi kuwada nool oo xoolo dhaqataa in mar waliba ay dhiigooda ku daadiyaan wax micno aan lahayn islamarkaana si nabad ah oo ay markii horeba ku wada daaqsan jireen loo baahan yahay in la soo celiyo wadatilmadii iyo wada daaqsigii halkaasi ay ku wada noolaayeen deegaankan la yiraahdo mirjibane waa deegaan dadka ku nool ay u wada badan yihiin dhammaantood xoolo dhaqan waa dhul aada u weyn oo roobabka xiliyada ay da-aan biyo aada u fara badan ay fadhiistaan dhulkana uu cagaar aada u fara badan yeesho xoolahana ay si wanaagsan ay daaqsadaan hadda oo roobabkii laga soo gudbay oo dhulku cagaaran yahay dadkuna ay wada daaqayaan ayaa haddana mararka qaar waxaa dhacda in waxyaabo sida dhul daaqsimoo kale inay faqiisadaan dadkaas soomaaliyeed waxaana guddoomiyaha gobolka uu ku celceliyey in kamaamul ahaan ay diyaar u yihiin inay deegaanka tagaan loona baahan yahay sidoo kale maamulka galgaduud inay iyagana yimaadaan dadkaas soomaaliyeed walaalaha xoolo dhaqatadana la dhex fadhiisto oo waxyaabaha mar walba dhiigooda ay ku daadinayaan cunidarada la joojiyo iyadoona diinta islaamka meesha ay gaarsiisay dhiig islaamka oo la daadiyo aynu wada ognahay taa iyadoo laga duulayana dadka si dhaqsaha arrintaas loo soo afjaro iyo guddoomiyaha gobolku baaqay waxaana odayaasha dhaqanka oo iyagana deegaanka kusugan iyagana dhinacooda kacsadeen maamulka hirshabelle iyo kan galmudug in ay dhinacooda kaalintooda qaataan
aad buu u mahadsan yahay waryaheena cabdishakuur cismaan cali oo qadka telefoonka ee gobolka hiiraan inoogu warramayay ayuu kaasi ahaa isla wararka dagaalbeeleedyada kasoo cusboonaaday gobolka hiiraan ayaynu ku guda jirnaay gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dagaaladaasi kasoo cusboonaaday deegaano hoos yimaada degmada maxaas ee gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa inoo soo diray faahfaahinta warkan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusman oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in si aada loogu xumaado in mar kale xiisado colaadeed ay kasoo ifbaxaan deegaano ka mid a gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasoo dad walaalaha markaasi ay isku laayaan dagaaladii ugu dambeeyey ayaa daday ku dhinteen kuna barakaceen islamarkaasina guryo lagu gubay cali jeyte cusmaan ayaa su-aal ka keenay waxyaabaha mar walba keena in deegaanadaasi mar walba colaad kasoo cusboonaato gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa u mahad celiyay saraakiisha ciidamada dowladda ee ka howlgala deegaanada galmudug iyo hirshabeelle oo ku baxay colaadda maleeshiyada markaasina kala qaaday haddii hadda wax kasta ay markay dhacaan waxaa la yidhaahdaa maxaa sababi kara in burbalankaasi dhaco fasiraad badan haddii laga bixiyana aada is leedahay macno kuma fadhiyo ilaa hadda aan gara la ahay sababta dagaalkaas soo celcelinaysa waxaan leeyahay oo aan baaq nabadeed u dirayaa dadka walaalaha ah oo meesha ah ku diriiraya colaaddaas maalin walbana soo laalaabatay in laga gaaro xal waara ayaa baaqigu ku salaysan yahay arrinta colaadda meeshaa ka soo laabatay oo aan mar ahaynoo laba ahaynoo saddex ahayn oo in wiil ku dhinta maahae wax faa'iidaahoo laga gurayaana aysan jirin colaadaas waa in la joojiyo dhinac kasta marka laga istaago wax faa'iidoa ka soo baxayahay ma jiraan cid kasta oo maslaxadaas arrintaas maslaxa kusoo dabaalaysana waa u mahad celinaynaa cid kasta oo ama maamuladaas ah ama odayaal ah ama ciidamada milatariga iyo kuwa ciidamada qalabka sida ah qaybtii doonta ha ahaatee wa- waa u mahad celinaynaa waxaanan leenahay ku dhiirada inaad dhiig bini aadanoo daadanaya aada baajisaan tahay ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
taliska qaybta booliiska galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan inoo soo diray taliyo qebeedyada ciidanka booliiska gobolka mudug ee puntland iyo galmudug gaashaanla sare muumin cabdi shire iyo gaashaanla dhexe qaasim shirdoon cali ayaa si wada jira faahfaahin uga bixiya howlgallo afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey magaalada gaalkacyo ay si iskaashi ah uga wada sameeyeen ciidanka booliiska labada maamul oo kaashanaya ciidamada b s f iyo danab howlgalladaas oo intay socdeen lagu soo qabtay shakhsiyaad lagu toonsanaa inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka nafle caadiga ee kuwa gabaad ka dhiganaya qaybo ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo
haddaan ka warbixinno howlgalkii ugu dambeeyey oo dhacay xalay iyo kii ka sii horreeyey oo isaga warkiisa la hayay xalay ciidanka booliiska isku dhafka iyo kaashanaya ciidamada danab iyo b s f waxay ka howlgaleen soon loo yaqaano soonka cagaaran oo aan wax maamul ah ka howlgeli jirin oo ay ku dhuumaalaysanayeen kooxaha argagixisada iyo kuwa khamrida ka ganacsada iyo kuwa hubka kala dullaala iyo kuwa kootrabaanka ka shaqeeya dhulkaasoo aan innaba ha yaraatee wax dawlada ka howlgelin muddo labaatan sano ah ama ka sii badanba waa horumar weyn oo ciidamadan isku dhafkaahi ay gaareen ciidanka booliiska ee puntland ciidanka booliiska galmudug ciidanka b s f iyo ciidanka danab waxaa noo lahaa howlgalkaasi waxaa noo lahaa muhiimad weyn Ee, wada jirka iyo wada shaqaynta magaalada gaalkacyo waxaa noo lahaa muhiimad weyn waxaana ka gaarnay horumar wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda puntland eliyaas cabdi maxamed iyo wasiirka wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa iyaguna bogaadiyey guulaha muuqda ee laga gaaray ololaha la dagaalanka argagixisada ay iska kaashanayaan ciidamada labada maamul oo gacan xoogan ka helaya ciidanka la dagaalanka shirwadayaasha ee b s f iyo ciidanka kumaandoosta ee danaba aad ugu faraxsanahay runtii howlgallada asbuucii lasoo dhaafay iyo asbuucan gudihiisa hadda ka socda magaalada gaalkacyo Ee, nimankii afduubka ahaa ama ashahadala dirirka ahaa ee dadka islaamka dhibay dhabarka ka jabiyey waxaan aad ugu faraxsanahay runtii wada shaqaynta wanaagsan ee puntland iyo galmudug maanta ay ka wada shaqaynayaan amniga magaalada gaalkacyo waxaa runtii bogaadin mudan sida wasiirku sheegayba argagixisada meel kastoo dunida ay joogto waxay ka faa'iidaysataa khilaafyada bulshada ka dhexeeya waxaan hubnaa dagaaladii halkan qabaa'ilka iyo beeluhu isaga hor imaanayeen in markii la dabagalay ee argixisadu ahaayeen kuwii ka dambeeyey beelihii ay isku dirayeenna maantay qaarkood inay fadhiyaan bandiiro ley oo jir nabade- nabadeed u fadhiyaan waa guul weyn halkaas argagixisada waxaa looga guulaystay inay maleeshiyaad dambe iska hor keenaan waxaan maqalnay qabaa'il qaar hadda looga wacay hubkii markii la maqlay galmudug waa la xaraynayaa si aan hubka loo xarayn meelaha qaarkood halkan farriin baa uga diraya hadday tagaan waxba kama soo noqonayaan kamana duwan argixisada odayaal aan ognahay deegaamada qaarkood inay ka soo waceen oo leeyihiin hubka yaan la xarayn maleeshiyaadka yaan la xarayn oo ay caddayn u tahay inay maleeshiyaadka qaarkood adeegsan jireen ayagu odayaashaas digniintaasaan u diraynaa yaysan noo soo noqon al-shabaab ha ka mid noqdaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
isla wararka deegaanada galmudug ayaynu ku guda jirnaaye gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa tilmaamay in maamulka galmudug uu ku tallaabsaday horumarno la taaban karo rofeor maxamed nuur gacal gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in maamulkani uu ku guulaystay sugidda amniga iyo howlo kale oo la xiriira horumarinta deegaanada galmudug
maamulka urdanka galmudug oo hadda shan bil jira wuxuu ku guulaystay xaqiiqatan guulo la dhihi karo muddo dheer ayay ku gaaraan gobollada kale ama meelo badan muddadaas kooban waxay galmudug ku guulaysteen inay dhisteen hay-adihii xukuumadda ama maamulka ugu horeeyo baarlamaanka ama golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka galmudug oo dhammaan hadda xeerarkiisii kala duwanay iyo gudiyadiisii loo dhisay howlna galay baarlamaanka wuxuu ku guulaystay inuu guddeen doorto gudiyadiina dhisto qorshihiisana degsado madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenna doorto sidoo kale waxaa lagu guulaystay muddadaas in dib u heshiisiin siyaasadeed loo sameeyo dadka reer galmudug mucaarad iyo muxaafidba ay isugu tagaan galmudug laguna wada qanciyo kuwii hore iyo kuwii dambaba inay maamulka galmudug ka wada mid noqdaan waxna ka wada dhistaan
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka dibadda ciidamada dowladda ay qaramada midoobey aqoonsan tahay ee libiya ayaa magaalada sirta iyo magaalooyin kale ka qabsaday jenaraal khaliifa xaftar oo hogaaminaya mucaaradka waddankaasi khaliifa xaftar ayaa la saadaalinayay in muddo ah in ay qabtani ku dhici karto waxa uuna khaliifa xaftar uu kasoo qayb qaatay inqalaabkii ee kadaafi uu sameeyey waana nin aaminsan inqalaabka iyo in xoog wax lagu qabsado ayaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay dowladda liibiya jenaraal khaliifa xaftar waxa uu taageero ka helayaa dowladaha masar ruushka iyo imaaraadka carabta halka dowladda liibiya ay taageero xoogan iyana ka helayso dhankeeda dowladda turkiga waxaana haatan muuqato in lagu kala adkaaday dagaalka waddanka liibiya warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaanta iyadoo isku duwan waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ciddii aan ka bogan warkayna waxay dib kaga heli kartaa redio muqdisho dot net mahadsanadiin